wasaaradda caafimaadka maamulka puntland oo kaashanaysa hay-adda save the children ayaa magaalada gaalkacyo ku qabatay barnaamijka ololaha talaalka iyo wacyigelinta shubanbiyoodka iyo oofmareenka daafurka barnaamijka ololaha talaalka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka puntland bahda caafimaadka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maamulaha caafimaadka asaasiga ah ee gobolka mudug doctoresa maryam xuseen cali ayaa ka warbixisay ujeedka ololaha talaalkani loo qabanayo iyo cidda ay tahay inay ka faa'iidaystaan ujeedka halka aan isugu nimidna waxa weeyaan waxaa inaan ogaano tallaalada cusub oo inagu soo biiray shaqaalaha halkaan fadhiya waa shaqaalihii ka shaqaynaya xarumaha oo tallaalka sameynayey xarunta ka shaqaynayey waxaa la rabaa marka in waxaan in kugu yeernay oo halkaan in kugu yeernay ujeeddadu waxay tahay inaad ogaataan labadaa tallaal horta inay inagu soo wajahan yihiin haddii ilaahay yidhaahdo waa garanaysaan i b v tallaalkii ugu dambeeyey i b v buu ahaa oo inii yimaada waxay qaadatay time in hooyooyinka laga dhaadhiciyo marka maadaama shan iyo labaatanka bisha abril ay bilaabanayo waxaa la rabaa wacyigelintii inaad sii wadaan tallaalada usii sheegtaan hooyooyinka haddii la yidhaahdo ilmahaaga shubankii baa maxayta tallaal loo helay waxaan u malaynayaa inay maaragta aada ugu farxayaan oo ay ay diyaar u yihiin sidoo kale nemonia oo ayadana dilaaah haddii la yidhaahdo waa loo helay tallaal waxaad moodaa kulligoodba inay diyaar u wada yihiin sida loo siinayo qaabka hooyo kasta markaad siinaysaan tallaalka saddexan oo bantaha waxaad u sii sheegtaan oo ku sii wacyigelisaan si iyagoo aweera dadka loogu yimaado oo og hawshii in ay tallaaladaas soo biirayaan mid ka midana inuu yahay injection oo talaalka uu yahay injection ka nemoniada ah uu yahay sida boolyadoo kale inuu yahay oo laba jeer la siinayo cunugii isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka mudug cabdinaasir sheekh ibraahim ayaa bulshada magaalada gaalkacyo ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan talaalka bilowanayo ee oofmareenka iyo shubanbiyoodka islamarkaasna dadka magaalada reer gaalkacyood ay aada muhiim ugu tahay sida la sheegay yoolku waxa weeye talaal cusub oo soo kordhay oo ah nimonyada oo ah soomaaliga loo yaqaano oof wareenka ama dadka qaarkii u yaqaanaan qaarjeex iyo cudurkan kale talaal kale oo ah rotaviruska oo shubanka ah tallaaladii hore u jiray sida doctor cabdi jaamac iyo dhakhaatiirta ka horreysay madaxdii sharxeen tallaaladii u horreysay tallaaladii kale ka horreeyay way socdaan oo si kambeyn ah iyo si rotiin ah intuba way socdaan sidaa ogtihiin waaba hadda la sheegay dawada talaalka qaarkii inuu qaali yahay far expensive yahay markastana lasoo weydiiya hotatis oo kale hadda aad baana loo soo weydiiyaa ilmaha yararka marka haddii hore loo siiyo qofka weynaan uga baahna dadka hadda raadinayo dhan waxaa arkaysaa hore uusa u qaadan talaalkii hepatiska ah hadda wuu nagu jiraa talaalkan caadiga socda ayuu hepatitis ku jiraa marka hadda hadda ilmahaaga siisid hadda weynaan uga baahna marka waxaan codsanaynaa dadka aada u raadiya hepatitiska dadka inay siiyaan haddii ilmaha hadda xilligan lagu jiro la qaato rootinka lagu qaato inay siiyaan waa markii ugu horreysay oo talaalka ceenkani oo kale ah geyga laga shaaciyo islamarkaasina wax badan uu ka tari doono xanuunka shubanbiyoodka kaasi oo soomaali badan soo rita